walaalow maxaano dadkaanu saad ogtaaba waa dhibaato waa dhibaato ilaahay og yahay dadkiina kor yimid xoolihii ay lahaayeen iyo hantidoodiina xalaalaystay sakawaad wax la yidhaah oo bil kasta oo joogta oo lacag amba xoolaha qofka toban neef oo arya leh neefaa laga rabaa labaatan qof kiilona saddexa laga quminayaa geel ninkii toban neef leh hal baa laga rabaa hadda dhibaatadii dadkii way ka kaceen waxa dagaalamayna waa shacabkii iyo nimankii nabadiidka dagaalkaas wuxuu ka dhacay afaad tuulada afaad meel u dhow dalasiina u jirto soddon iyo shan kilomitr aniga gurmadkayni aan ugu tagnana ayada hortaa in lagu kala baxaan tagnay shacabkii dadkii waa isku iyo nimankaas nabadiidka waa isku kaceen xoola ayay ka rabaan inay ka wataan ama ay ka qaataan ay leeyihiin dadkiina xoolihii ay diideen dagaalkaasaa ka dhacay nimankii shabaabka waxaa uga dhimatay waxay dhaawac ay qaateen maana ilaa iyo afaraa meeshii uga dhimatay waan gartay afar baa ka dhintay al-shabaab shabaab afar baa ka dhimatay dhaawacyaha iyo meesha dhigteen oo kale kumaanan gaarin laakiin intaan aragni waa afar waan gartay marka meesha uu dagaalku ka dhacay iyo meesha al-shabaab ay xubnihiisu joogaan intee bay isu jiraan xubnihiisu meelashka ee hadda dagaalka ku dhaca meel ay degan yihiin oo rubug ay degan yihiin ay ka soo jireen ama xoolaha inay ku aruuriyaan ay rabeen waan gartay marka khasaaraha soo gaadhay dadka deegaanka isagana maxaad iiga sheegi kartaa dadka deegaanka markaan kusoo wareegnay oo intaan ka warqabnay intii dagaalantaba wax garaafa iyo wax dhibaatao kama jiraan ilaahay waa u fuday waa dad xaq ku taagan haddaba inta hadda aan aragnay wax dhibaataa oo ka jira oo garaafa amba hantiya meeshii goobtii dagaalkii ka dhacay aan tagnay wax dhiba oo shacabka gaara amba hanti amba hantiya amba nafa oo shacabkii soo gaara midna ma jiraan waan gartay gobolka hiiraan markaad eegto haddii aynu boqolkiiba intaan idhaahno imisa boqolkiiba intee ayuu ururka al-shabaab ka joogaa gobolka hiiraan gobolka hiiraan boqolkiiba wuxuu ka joogaa lixdan boqolkiiba wuxuu ka joogaa lixdan waayo boqolkii roobab baa ka dahay ayaguna laagiyaha iyo jididka waaweyn iyo meelaha istaraatiijiga iyo magaalooyinka way ka sakadeen waxay joogaan waa duurka marka markii dadka deegaanku ay sidaasoo kala sameeyaan ay ka hortagaan miyana khatartu badnayn in ciidan badan oo al-shabaab oo sidaad sheegtay duurka jooga intay u yimaadaan inay dhibaato xoog la gaadhsiiyaan
mar haddii shacabku kacay oo dhibaatadiisii arkay xaq bay ku taagan yihiin waxay gaadhsiin karaan ama laha nin oo garab kuguura oo asiguba dalka aan deganayn wuxuu ka qaadi kara ma dadkii shacabkii oo dhan waaye dadkii way israaceen waxay arkeen dhibaataday ku hayaan muddadii dheereed dagaalku sidii loogu talagala mahan shacabka ay hoos dagaal toos aana wadin in hadda shacabkii arkay dawladuna istaraatiijiyadii magaalada waaweyn oo keliya ku ekeed laakiin hadda miiga iyo meeshay ku gabalaan shacabkiyaa ka kacay meel al meeshay isku galaan taagan dawladda haddii allah wadda leda waan gartay markaa bal siyaasadda guud ee maamulka gobolka hiiraan ay ku aadan la dagaalanka ururka al-shabaab la dagaalanka ururka al-shabaab amaarigixisada niyo waxa isku garabsanaya waa ciidamada dawladda iyo amisom oo xiil walaal iyo xiiltire ama jabuuti sidaa u taqaanba hadda inta qaybahan hiiraan oo dagaalka uu ka socdo hadda waxaan aniga nala jooga waa nimankaas dagaalkaasuna siduu ku socdaa waa mid shacabkeeda iyo dawladeeda iyo amisom isku garabsanay